ku dhowaad boqol iyo konton qof oo nuska jaran mageel bilaan dadda iyo owlaad iyo weliba ololo hindhafiiqis eelan ka sameeyey magaalada jowhar waxaana sidoo ka shalkooyana gobolada dalka iyadoona qaarsho daaweyn lan sameeye ololahan qaliinada hindho iyo weliba fuliyeydi toorshiine oo kumid ee dhakhaatiirta hindho dalka inta badan sidun haata oo ah meelo shilkadiisan ka sameeyo si bulshada danyarta ee lanku faa'iideeya maadaama qaarsho yoon awoodna qarashka qaliinka ku bahowa doctor shiine oo qaliinka kureed warbaahinta la wadaayay ololahan iyo fulyan waryaabo iyo nuska jiraan sidoo kale weliba uusaha bulshada si ay talooyin lanku horseedo koro caafimaadka hindho in dhibaataha diirta
maanta waxaa farxad noo ah inaan howlgal ka bilownay ee magaalada jowhar howlgalkaasoo ku saabsan ee daryeelka caafimaadka indhaha dad fara badan oo boqolkooda dhaafay ayaa qaliina loogu samayn doonaa oo maalmaha baaritaanada socdeen ayaa maantii beri la qali doonaa hadduu ilaa yidhaaho dad fara badan oo maaragtay daweyn u baahan waa qaybna waa la daweeyey qaybna hadda la daweyn doonaa qaar kaloo muraayado u baahan iyana way ka qayb qaadan doonaan qaliinada la samaynayaa waxay u badan yihiin qaliinka caadka qaadista ee kataraaga la yidhaahdo oo dalkeenna aad iyo aad ugu badan qiyaastii waxaa la qiyaasaa boqol iyo konton kun oo qof oo caadkaa uu saaran yahay inay dalka ku nool yihiin sanad walbana waxaa ku soo biira shan iyo toban kun oo cusub qaliinada la sameeyaa dalka laga sameeyaa ma gaaraan shan iyo tobankaa sanadkii shan iyo toban kun way ka yaryihiin qiyaasta marka taas waxay sheegaysaa mar walba in baahidu aanan intaa ka degaynin waayo waxa badan maarata dadka daryeelka u baahan baa aad iyo aad u badan dhakhaatiirta shaqadaha qabataana way kooban yihiin aad iyo aad way kooban yihiin inkastoo ay tahay maanta maalinta ugu badnayd ee dhakhaatiir nambarkaa le ilaa afartan dhakhtar ugu yaraan oo indhaha ay dalka joogaan marka qaliinadan waxaa kaloo ka mid ah qaliinka biyo xidhista oo dadka indhaha biyo kaga furmaan waa laga xidhayaa iyo dadka indhahooda qalloocaan ee wershada ah dhallinyarada u badan carruurta iyo dhallinyarada u badan ina waa loo toosinaya insha allahu tacaala saasoo kale dadka nabarrada ku dhacaana waxbaa loo qabanayaa dadka burooyinka ay ka soo baxaan indhaha waxbaa loo qabanayaa talooyina waa la siinayaa dadka talada ugu muhiimsan ee maanta dadkeenu u baahan yihiin waxa weeyaan in dhallinyaradu siiba ay habeenkii xilli hore seexdaan oo isticmaalka faraha badan ee moobeelada la isticmaalayo ay joojiyaan maanta moobeelkii balwad buu noqday balwad balwad qaadka la mid ah iyo sigaarka ayuu noqday oo qofki iskama qaban karaba waxaa laga yaabaa in isagoo maanta o dhan shaqaynaya aan waxbaranayay habeenkiina uu waaga ugu baryo ama uu seexdo xilli dambe dambe dambe uu seexdo aroortii marka wuxuu soo toosiyaa isagoo aan waxba arkaynin oo dabku uu ka dhacay oo indhii casaadeen oo madax xanuunayo oo wareersan oo iftiin ku dhibayo marka dhalinyada waxaan kula talin lahaa waxa weeyaan isticmaalka moobeelada habeenkii aad ha loo yareeyo waayo hurdo la-aan bay keenaan hurdo la-aan t v-ga la mida waxaa la mida labtobka la mida ibadka la mida waxaasoon isticmaalkooda habeenka in aad loo yareeyo qofkuna uu ku talagalo inuu maarata sagaalka habeennimo ugu dambeyn saddex saac oo habeennimo inuu iska seexdo taasi caafimaadka qofkana kor bay u qaadaysaa maaragtay dhibaatadii indhaha gaari lahaydna way ka fursanayaan qofka ka fursanayaan dhibaatooyinkanka badan hindhoo ka dhigan weliba dhakhaatiirtii oo ka sheegayna isticmaalka shaashadaha sida tiviyada iyo moobeeladan xiliyada hameenkii siduusa doctor shiine anshaagii warbaahinta